guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare waxa uu adkaynaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay xaq u leeyihiin in ay u doortaan madaxdooda si xor ah oo cadaalad ah labo guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare waxa uu welwel ka muujinaya islamarkaana ka digaya in lagu sameeyo faragelin dhammaan doorashooyinka dowlad goboleedyada oo ay ugu horeyso kan dhacaya kan ka dhacaya dowlad goboleedka koonfur galbeed guddiga joogtada ah golaha aqalka sare waxa uu ugu baaqaya musharaxiinta madaxtinimo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed in ay ilaaliyaan una hogaansanaad hogaansanaadaan dastuurka federaalka dastuurka koonfur galbeed shuruucda kale ee dalka ayna raacaan tilmaamaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed guddiga joogtada ee golaha aqalka sare waxa uu ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka deegaanka koonfur galbeed in la wada ilaaliyo hufnaanta doorashooyinka dowlad goboleedka midnimada iyo xasiloonida deegaankaas